فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada ee idaacadda islaamiga alfurqaan caawa waa habeennimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriga qodobada dhuuxa waraysiyada aad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodda liha oggolaadana waxaa ka mid ah weeraro ay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisimo ciidan oo ka kala dhacay jubbada hoose iyo shabeellada dhexe faahfaahinno dheeriya oo ka soo baxaya ayaad maqli doontaan sidoo kale dhuuxa waraysiyada waxaad ku dhegaysan doontaan iyadoo meelaha ay ka taliyaan ciidamada shisheeye ee dowladda federaalka ay dadka u diideen inay salaada ciidda ku tukadaan fagaarayaasha iyo masaajidaba iyadoo meelaha ay ka taliyaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay dadka u diideen inay ku ciidaan fagaarayaasha ayaa haddana meelo ay ka mid tahay xeebta liido waxaa isugu soo baxay dad badan kuwa oo cayaaro iyo isdhexgal badan samaynayey haddaba maxay tahay ujeeddada in dadka loo diido fagaarayaasha inay ku tukadaan goobaha fisqiga lagu sameeyana ay dadku isugu soo baxaan mid ka mida nabadoonnada soomaaliyeed oo arrintaa ka hadlaya ayaad maqli doontaan sidoo kale qodobada dhuuxa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a qaar ka mida waxgaradka ku dhaqan gobolka gedo oo ka warramay falalka ciidamada kenya ay ka wadaan gobolkaas mid ka mid a nabadoonnada gobolka gedo oo waraysi aan la yeelana ay aad maqli doontaan insha allah maamulka jubbaland oo eedayn kulul u jeediyey hogaamiyaha midowda afrika ee soomaaliya islamarkaana ah madaxa waddamada afrikaanta ah ee ku soo duulay soomaaliya iyagoo ku eedeeyey inuu xagaldaacin ku wado maamulkooda waxaan idiin soo gudbin doonnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaas oo cabasho soo gudbiyey soomaalida deegaanka n f d oo ka cabanaya eeyaha ciidamada kenya oo xoolaha dadka laynaya caawa waxaan idinsoo gudbin doonnaa qaar ka mida xoolo dhaqatada oo cabasho ka muujinaya askarta kenyaatiga iyo eeyahooda ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waxaynu ku bilownay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weeraro kala duwan ku qaadeen ciidamo ku kala sugan jubbada hoose iyo shabeellada dhexe haddaynu ku horrayno jubbada hoose xalay saqdii dhexe ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xeero tababar uga socday ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland deegaanka dhoobley ee gobolka jubbada hoose waxaana lagu soo warramayaa inuu khasaare xoogan ka soo gaaray ciidamada maamulka jubbaland weerarkan ay kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale weerar barqanimaday maanta ka dhacay duulaadka magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka hirshabeelle iyadoo halkaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaateen laba qori sida ay wararku sheegayaan
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada ciidamada kenya gobolka gedo waxay ka wadaan falal kala duwan oo tacaddi ah oo ay u geysanayaan dadka muslimiinta ah ee ku nool gobolka gedo haddaba nabadoon maxamed qoojo faarax oo ka mid a waxgaradka gobolka gedo ayaa ka warramay tacadiyada ay ka wadaan ciidamada kenya gobolka gedo waxaa waraysi la yeeshay wariyaheenna cabdulaahi soomaali bismillah walaal horta xuduudka wameehe ee waxaa weeye kenya dhibaato badan bay u geysatay gobolkan gedo diyaarado aan joogti lahayn oo waxay u aadayeerayaan la arag meel bil ka taagan tahay meel ayna ka taagnay meel la degan yahay meel aan la deganayn intaba waxay u aadayeeraysa lama arko duqaymay iska wadaan diyaaraduhu ma joogsadaan afar iyo labaatan ka saac waxaa weeye dhibaato culus baa gobolkan ku dhacday waxay kale oo ay samaynayaan waxa la yidhaahdo dadkii shacabka ahabayba afduubahayaan niman ma garanaysaa intay soo direen gudaha ka soo direen yay waxayba imaanayaan xuduudkaba meehe waxay imaanayaan meelaha oo gobolka bartankiisa ay dadka kaxaysanayaan adetuugna waxaa weeye waxaa un nin daryaqaana u baawada dhibaatadaasay horta u geysteen gobolka dadkuna hadda shucuurtu waa isbedeshay si kale isu bedeshay dadkii shacabka ahaa markaan in maaragtay waxaan dulmigaan babiilo oo la iska dhiciyo yaa loo diyaar garooday haddii ilaahay idmo talooyin badan baa jira meel walba shir baa ka jira arrintu gobolkan waa isbedeshay waxaa la rabaa marka oo ummadda hadda ay dhegaysanaysaan u sheegayaa sabiir iyo kabiirba dadkan in kenya la iska celiyo dulmigeeda iyo gardareeda dadkan xununka oo soomaalida oo ay soo diraysato oo ay soo kireysatay iyo iyagaba in la iska celiyo yaa la go-aansaday haddana qorshaheeda waa lagu jiraa marka walaalow arrintaa haddaad waxay ka weydiisay intaasaa jirta ilaa sideed meelood oo magacyadooda hadda meel hebla ku dhigi karin bay duqeeyeen meel la yidhaha xiise guur laba jeer bay duqeeyeen yaaqle laba jeer bay duqeeyeen meel kale oo kushiima la yidhaaho waa meesha ay duqeeyeen dadkana ka afduubteen waxaa weeye meel walba waa duqayn bay ka wadaan xaladan waa noo yimaadeen intaa alcada magaalada ku wareegeen bay dhinaca suura barwaaqa noo dhaafeen marka waxaa weeye kuwaan markaan dardar culus bay wadaan insha allahu tacaala dadkuna waa un dad caradana iyagaa degan waa la diyaar garooba waxaa weeye dad aan iska hurday oo col iyo waxba ayna ku jirin bay hadda col geliyeen waxay ka heshana waa arkaynaa haddii ilaahay dad reer baadiye oo aan waraysanay waxay inoo sheegeen in maaragtay madaafiic lagu garaacay oo ari xataa laga laayay oo ilmihii iyo xaasaskii intay argagaxeen ay howdka xilli habeena ku carareen hoyaadna ayba ka quusteen maadaama diyaaraddu ay dushooda markasta ka guuxayso ama habeeno badan ka guuxayso marka adigu inta ogaalka ah intaa maxaa dheerad ku daraysaa waxaasna waa jiraan waxaa weeye dadkii argagax bay ku rideen diyaarado oo aan joogti lahayn oo habeen walba iska imaanhaya haddii meelo wax lagu ridayna dadkii meel qof diyaaradii markay kor maraysa wuxuu leeyahay adee wax kuu ridaysaa dadkii argagax bay ku rideen waxay kaloo sameeyeen guryay gubeen haddii ilaahay kuu reer yahay kutubbay gubeen dad bay afduubeen waxaa weeye waxay u abayeerahayaan lama arko shacabkiibay hadda dhex galeen shacabkuna hadda wuxuu ogaaday colku inuusan hadda meel kaleba ku waajahnayna iyaga yahay marka waa jirtaa waxaas dadkii argagax baa ku dhacay oo cid meel degan dab wax shitaa la waaya wax dab shita haddii dabki meeshii dab ka shidan yahayba waa ku ridaysaa meeshii dab ka shidan yahayba waa ku ridaysaa habeenkii inaad dab la shidan baa yaa la go-aan yaa la go-aansaday habeenna weyta gabar oo isku yimid oo gabar doonayay wax balaayo u sheegtay ma aqaane waa unduqeeyeen ilaahay subxaana watacaala baana dadka u gargaarayo oo sida hadda ay wax u ridahayaan maaragtay khasaaruhu uma badna laakiin aad bay u dhibaataynayaan dadkii shacabkaas waxaad tiri kenya waxay duulaan ku taha dadka shacabka ah maxaa la idinku haystaa waxay ku haystaan dadka shacabka ah waxay ku haystaan horta shabaab iyo shacab midna ma kala laha mujaahid iyo mujaahid la-aanta ma kala jecla iyadu dadka shacabka laakiin waxay ku laynaysa waxaa weeye laba qodob weye qodob horta marka u horeysaba gobolkan ciddooda oo laga qaxo oo laga fogaado oo maaragtay gacantooda soo galay rabaan oo dhuldoo weye nimanku qodobka kalena waxaa weeye dadku haddee dad muslimiina weeye muslimiinna waxaa weeye ma ijecla nimankaan muslimnimada iyo guriga hadda la gubay waxay ku arkeen baa leeyahay kutub saasay u gubeen guryuhu waa badnaayeen halkaa guribay gubeen maxay ku gubeen kutub saasay ku arkeen dad diinkii la dirirahayo wey marka dadkuna waa dad muslimiin oo oo carrada degan oo shacabka ah marka inta labadaas qodob baa dadka lagula dirirahayaa magarat marka xagee ku yaala guriga kutubta lagu gubay ma ciidanka kenya toos u yimid meesha labada nin laga afduubay ninka la afduubay nin wadaad oo oo iska culamo u ahaa kutub baa u taallay guriga markay usoo galeen way baareen way arkeen jawaan kutub ah oo meeshaanay arkeen gurigiiba dabbay ku daareen waaya marka walaalow haddaad waxay weydiisay saas weeye meeshana dad unbaa degan haddii dhibkii la dayn waayena dadku waa un dad oo ma garanaysaa gacmaha un laaban mahayaan ma garata iyadoo dhibaatada idinku haysa aadna ogtahay xasuuqyo badan inay horey gudaha soomaaliya uga geysatay haddana waxaa leeyahay ciidamada kenya nabad ilaalin bay u joogaan soomaaliya maxaad ka leedahay war nabad uma joogaan carada nabad nabadda xagay taallaa waa nabad nabadna uma joogaan qof hadda caawa sidaas u arkaayana ma jiro oo kenya nabad ilaalin weeye qof dhihi kara maba jiraba sababta waaba la ogaada ujeedadeedii baan la ogaaday inay maaragtay dhuldoon tahay oo dhul qabsanayso oo fadaladii lagu haysato oo haddii ilaahay ku leeyahay dadkii maaragtay shacabka iska daynayso oo xagee nabadu taallaa nabad nabad ilaalin ma- ma jirtaba meeshaan wax nabad ilaalin la yidhaahdo ma jirto qof maanta dhihi karana maba jiro nabad baa la ilaalinaya ma garat
laakiin eh, dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland iyo maamulada kale ee dalka jira aaminsan sidaas kuwaas wax la weydiinayaba ma jiraan ayadaba wax talaba oo gacan ugu jiraba ma jiraan waxaana ay samaynayso war waxaa ha samaynin xataa ma dhihi karto qof walba oo meeshaas maaragtay madax madaxdaan ah leh waxaa weeye dhowrka beri oo meesha uu joogo danihiisa ilaashanaya wax kale oo uu fiirsanayo lama arko dhowrkaa beri maaragtay xoogaa wax ka waxayso kabacdina isaga tag buu leeyahay wax kale ma leh waa gartay marka walaal taas waa saas waxaa weeye dowlad federaal aan ma jirto dowlad federaal dal dowladda waxaan ku dhaqaanay inaan xuduudihiisa la soo gelin oo maaragtay dhibaato loo geysanin dadka oo dadka laga hadlo annagu dowladkaasaan u naqaana waxaan dowlad ma aha wax garaaya soo dhoodhoortay oo haddii ilaahay kuu rooyahay habeendhax un maaragtay meesha ka rabo wey magaalooyinka waaweyn ee gobolka gedo qaarkood waxaa ku sugan niman sheeganaya inay madax yihiin oo soomaali ah kenyana wada shaqaynay la leeyihiin Eh, ma la hadasheen ma ku tiraahdeen nimankaad saaxiibada la eedeen baa shacabkii maaragtay naga duqeynayee arrintooda dhinac halaynoo ka dhigo kuwaas iyada ah lalana hadli maayo waxay og yihiinna lama arko damiirna male wax damiirkii ka dhintay oo haddii ilaahay ku roon yahay hortooda haddii hoyo ugu ugu qaawinaya aan dan kala ahayn weeye marka ma jiraan waxaas wax madax la yidhaahana maba jirto oo jubbaland iyo wax la yidhaahdo meeshaan waxay yihiin waa la ogaaday Een, qof walba wuxuu ku talagalay dhowr koo beri inuu meesha ku noolaado oo wax ka helhelo meel kalaa la waayey oo si nolol kale si wax looga raadsadaa yaa la waayey marka walaalo waxaa weeye meeshaan een, dowladna kama jirto jubbalandna waxba ma aha een, oo waxba ma aha marka insha allahu waxaa weeye arrintaas dadkan dad ilaahayda weeye dad muslimiina weeye ayadaana isku tushana bi ilaahay dadka reer gedo iyo soomaalida kale maxaa la gudboon waxaa la gudboon inay qoryahooda qaataan waxaa kaloo la gudboon ma jiraan in qoryahooda ay qaataan oo la diriro oo da- dalkooda ay difaacdaan baa la siman wax kale oo la siman male taas ayada aan hadda go-aankeeda waa la wadaa tashiyaal badan baa jira meel walbaa laga hadlahayaa waxaan kasoo gabagabaynahayaa waa kusoo gabagabaynahayaa insha allahu tacaala waxaa weeye een, dadku inay wax fahmaan baa la rabaa awalan horta dad muslimiina in la yahay horta in la ogaadaa la rabaa muslimna lama rabo oo gaal ma rabo waxaa weeye diinta iyo dalka intaba in la difaacaa la rabaa qofkii isku halaynayoo lahaa hadda dad kalaa hawshaan kuu qabanahayana ma jirto asaga naftiisiyaaba loo soo dhigtay waxaan leeyahay anigu soomaaliya oo dhan meel kasta oo la joogo meeshaan dowlad ma jirto Een, qofka u qaba meeshaan dowlad inay ka jirto ama ka jiri doonto waxaan leeyahay taas iyadaa ha ku fakerin Een, urur kale kama jiro nimankan mujaahidiinta oo ilaahi subxaana watacaala ilaahay ummadaan u soo diray ayaa la arkaa maanta caawa wax ayaga in garab la siiyo oo la garab istaagaa bannaan wax kale oo dadkaan la siman ma jiraan
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka dhow waxwaraysyada dhowaan maamulka jubbaland iyo rag ka tirsan kooxa la magac baxay isbeddel doonka maamulkaas ayaa waxay sheegeen in uu dhex maray heshiis dhammaystiran iyagoona iska soo duubay muuqaallo ay arrinkaa ku soo bandhigeen ayaa waxaa war ka soo saaray madaxa midooda afrika ee soomaaliya ninka lagu magacaabo faransiisko madeera ahna madaxa ugu sarreeya ee ciidamada la magac baxay amisom ee ku soo duulay waddanka soomaaliya wuxuuna sheegay in heshiiskaa dhex maray mucaaradka iyo maamulka jubbaland uu yahay mid aan lala ogeyn maamulka jubbaland oo lacag uga rabay heshiiska ay kismaayo ku gaareen waxa loogu yeero beesha caalamka iyo midowda afrika ayaa aad uga xumaaday hadalka ka soo yeeray faransiisko madeera waxayna sheegeen in ninkaas oo u kala hilinayo maamulada dalka ka jira waa kan madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland
ambassador marka een, madeer xaggee kaalintaa ka soo galay maxaa keenay inuu ku farxi waayo maxaa keenay inuu hambalyeyn waayo maxaa keenay inuu si kale u dhigo heshiiska qiimaha badan ee ummadda reer jubbaland iyo hogaamiyaasheeda ay ku guulaysteen wax la yaab leh weeye waa arrin u baahan baaritaan dheer waa arrin u baahan in laga jawaabo waa arrin u baahan dowladda soomaaliya iyo labada gole ee baarlamaanka inay ka jawaabaan waa arrin u baahan inay beesha caalamka ka jawaabto waa arrin u baahan inuu raalligelin ka bixiyo kana tago bosishinku maanta joogo uma qalmo runtii uma qalmo nin diblomaasi oo heerka ah siduu u hadlay siduu u qalmo maaha intaan la xisaabinin inuu is-xisaabiyo maanta uu raaligelina ka baxa halkaan iskaga taga ayaan usoo jeedinaynaa wakiilka midooda africa u jooga soomaaliya maxaa yeele maradaa ka dhacday waxa allay wax ku xambaari garan mayno dowlgoleedka jubbaland iyadoo ku dhaqmayso dastuurka iyo shuruucda dalka u degsan gogashi waa fisan tahay sida honorable cabdirashiid xadig uu sheegay cid kastoo wax tabanaysana waa lala firisan waana la qancin maxaa yeele waxaan waa wada leenahay cidna kama lihin kalsooni iyo wax wada dhis ayay mabaadideeda ku dhisantay marka iyadoo nuxurka bareeska iyaga uu xambaarsan yahay warqadda ad arki doontaan waxaan aad iyo aad mar labaad ugu xunnahay sida uu dhaqmay iyo habdhaqanka midowda africa wakiilka u jooga soomaaliya waxaan marka ka codsanaynaa dowladda soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la yidhi hadday wax koro yimaadaan wax hoosaad waa la dhigaa war wixii annaga iyo adigaan isku haynay waa waxaan wada leenahay wax hoosaad weeye faragelin koraad timid oo sharafta soomaaliya dhaawacaysa jawaab ka bixi sidaad kuma horeba jawaab ugu bixiseen jawaab ka bixi haddii kale sidoo kale cabdirashiid xidig oo asna ka tirsan kooxaha isbedel doonka ayaa dhankiisa asna sidaasoo kale sheegay inuu cabasho ka yahay faransiisku madeera
ninka u qaabilsan african union soomaaliya xadgudubka uu sameeyey ma aha mid la aqbali karo waa markii koowaad ee united nationka security council laga sheego qabiil qabiilada soomaaliyeed ka mida magaciisa communitygaas meel kastoo ay joogaan waa community soomaaliyeed waa lagu xadgudbay waana albaab ay doonayaan inay furtaan dadka doonaya soomaaliya inay ka macaashaan ee ajaaniibta ah sidaasi darteed ummadda soomaaliyeed political bartiska dowladda soomaaliya baarlamaanka iyo cid kasta waxaan u soo jeedinaynaa hawshaas in tallaabada ku habboon laga qaado ma aha luqad lagaga hadlo united nationka ama security councilka in qabiilada qaarkood halkaas lagu soo sheego xaq wuxuu u leeyahay qabiilka halkaas lagu sheegay magaciisa in ay dacaweeyaan furaana coort maxkamado ay ku suu garaynayaan cidda hawshaas ka dambeysay gaar ahaan african union mission oo soomaaliya ah au in loo isticmaalo arrimaha siyaasadda soomaaliya la saftaan siyaasado gaar ah la saftaan qabaa'ilo la saftaan kooxo waa markii koowaad oo ay dhacdo waxaanan u soo jeedinaynaa in tallaabada ku habboon laga qaado si loo seefgareeyo magaca african union ayna u soo noqdo credibilitygii iyo neutralitygii lagu qabay sida ay usoo noqon lahay waxaan rabaa baarlamaanka soomaaliya inay door muhiima ka qaataan hawshaan sidii loo gaadhsiin lahaa meesha ay mudan tahay faransiiska madeerana waddanka looga saari lahaa sidii diblomaasiyiintii ka horreeyey oo sameeyey wax ka sahlan waxa uu sameeyey madera waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo way jiraan siyaasiyiin ama politician soomaaliyeed oo maxaan ku dhaha reer jubbaland oo consern qaba waana albaab furan oo aan raadinayno inaan cid kasta oo soomaaliyeed oo reer jubbaland ay qayb ka noqoto dib u heshisiintaas albaabku waa furan yahay waana sii wadaynaa inaan cid kasta waana isu iman doontaa shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuwa waraysyada soomaalida degan dhulka n f d ayaa ka cabanaya eeyaha ciidamada kenya oo xoolaha dadka ka laynaya haddaba waa kuwan qaar ka mida dadka xoola dhaqatada ah ee eeyaha kenyaatigu dhibka ay ku hayaan ka warramaya anigoo faadmo cabdulaahi cabdi eh oo jooga cabdi sugow oo haweenayda cabdi sugow ku nool ka mid eh oo ilmo dugsi iskuul iigu jireen oo xaas eh oo adduunyo ka qabay afartan neef oo afartankii neef labaatan iyo labo uu iga dilay ey dowladda aan ku qabin cawaansi iyo gargaar askarta meesha ay noo dhigan haquljiiraan baan fiirinaynay askarta haquljiiraanka way diiday waxa alla waxaan u keenno oo arigii dhaawiciisa ama baktigiisa ama indhahooda ay ku arkaan way naga been sheegaan dameerkii uu eeyga ayaga u dhuru- ka maray gaariga soddon bay noogaga guteen oo lacag ah anigoo ah safiya sheekh diyaad waxaan joogaa cabdi sugow eygan wuu naga laayay maalin walbabana wuu naga laayaa marka eyda waana lagu soo fasaxay oo garowshana kama qabno marka aad eyda arigan sawirkiisa lasoo diray intaas afartan iyo siddeetan iyo siddeeddaasuu naga laayay marka midna waa midka sawirka lasoo diray Ee, duqeyda waa runtood waan la qabnaa garowshana ma qabno marka sidaasaan la qabnaa xoolahana inay naloo magdhabo xoolaha magtooda nala siiyaan ma- rabnaa masaakiin bay ka wada laayeen marse tira- tirada toban yaa uu ka badan yahay siddeetan iyo siddeed neef buu dilay kolka korle kolaga tutale waxaa u dembaysay oo hadda weygan dhexdiisa eh labaatan iyo laba neef oo ariga asagoo boodka daaqhayo oo gabar ee la joogto askarti oo kor u baxday eygeena wato ariga ay dhex geeyeen markay dhex geeyeen ariga eyga wuu ka dhex booday gabadhiina way soo carartay ayageena yac kama ahayn meeshii ariga laba iyo labaatan neef buu ku dilay nin miskiin oo iska xoolo yarna wuu lahaa oo buulada ku deg- ku degana dur- waxaa ku xigay toddoba neef oo ayadana gabar ari yar ay leedahay oo masaakiin eh ayagana toddobadana wuu dilay inta kale way ka sii horreysay arbood markaan geysano oo dowladda u geysanana nalagama asmaco nalagama dhegaysta waa dowladda waa nagu inkiri askarta waa nagu inkiri dhibkaasaan nahayo waan kici rabnaa waan guuri rabnaa ey baan ka guurinaa dowladda ay nagu soo fasaxday eyga ayaka markuu dhib gaystay oo eygii uu dilay muxuu taqaana gaari uu maray soddon kun oo lacag baa laga qaaday weliba toddobaatan intii la yidhi baa gorgoroy iyo cabaad iyo erge iyo marka dambe soddonka ayaa lagu qaatay shaahid bay leedahay waa la og yahay dhamaajaale ilaa duquliyada meesha cabsiwow oo dhan baa shaahidka ah. marka waxaan rabnaa haddii aan nahay dadweynihii meeshan deganaa dhabo aniga waxaan lahaa toddoba neef oo ani keligayaan lahaa sana toddobadeedi neef lacagtooda in la i siiyo
ka dhib baana haysta dhibkana haystana waa dhib cabdi sugow ku kulmay mideeda kale ari nooma noolo caruurtina waa nalaga fiijiyaa gabdhihii duurkaa la xuliyaa askartaana u baxdaa eegana askartaa wadata mideeda kale sideed iyo sideed neef way nagu joogtaa mideeda kale dowladda markaan u sheegnay oo u sheegnay oo u sheegnay doona keenayna dheheen waan keennay kareetaan ku doonnay kareetad waa ku keennay nin dowladda ka mid ah yaa keenana yidhi dowladda markaan u keennay oo xafiiska aan soo gelinay way nagu qaraacday hadday nagu qaraacday adaa keen i tiri maxaa keen ii lahayd baa idhi. kuma dhihin buu yidhi ariga ani eygeeya ma laaynin eygaadaa laaya ku dhihi. eygaadaa laayay siddeetan iyo siddeed neefna hadda way nagu joogtaa mideeda kale soddon neef baa halkoo nin ay lahaa duunyo kalena aan qabin Si- labaatan iyo labana wuu dilay siddeed baa u nool duunyo kalena ma qabo meeluu ku dhaqaaqina ma laha ka hor waxaan soo galnay ilmaha iskuulka iyo dugsiga inoo bartaan baa cabsigo u soo galnay marka haymo ari aan wadanay arigii ey baa dhammaystay dowladdii gargaar waan ka waannay marka ilmihii meel aan geenayna ma laho iskuul waxaan kaga bixinayna ma laho biilka annaga cidda waxaan ka baxsanayna ma laho eygan maxaan rabnaa dowladdaa wadataa dowladda nagamay xafidanan nagamay ceshanin ilmihii iyo gabdhihii eriga raaceen bay ku fasaxeen أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى weli waxaad la socotaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada iyadoo dhowaan laga ciiday waddanka soomaaliya islamarkaana meelaha ay ka taliyaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka loo diiday dadku inay ku tukadaan muusallayaasha waaweyn ayaa dhanka kale meelo ka mid a magaalada muqdisho waxaa isugu soo baxay dad badan oo isdhexgal samaynayay meelo ay ka mid tahay xeebta liido tan oo ka hor imaanaysa bandowgii ay sheegtay inay kusoo rogtay magaalada muqdisho dowladda federaalka iyo sidoo kale goobaha cibaadada ee loo xiray iyadoo cabsi laga qabo coronavirus sida ay ku andacotay dowladda federaalka haddaba maxay ka dhigan tahay inay dadku isku soo baxaan ayagoo fisqi samaynaya sidoo kalena ay xiran yihiin goobihii cibaadada arrintan waxaa ka warramaya nabadoon cilmi xuseen oo ka mid a waxgaradka soomaaliyeed
bismillaahi eh, anigoo la yidhaahdo magacayga cilmi xuseen kuna nool walaayada shabeellada hoose meel ka mid ah En, waxaan ka hadlayaa barnaamij ku saabsan mataqaanaa sidii nimanka riddada ahy u maamuleen rabadaantii iyo ciiddii ay u maamuleen ayagoo ku gabanaya cudur la yirahdo corona cudurka la yirahdo corona ama covid nineteen Een, waxaan leeyahay een, dadka waxaan la hadlayaa dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee jooga dhulka ay riddadu ka taliso sida muqdisho beledweyne hargeysa boosaaso kismaayo baydhabo mataqaana dhuusamareeb Een, ayaan leeyahay dadkaasaan doonaya inaan la hadlo ilaahay wuxuu leeyahy man yahdi illaahu fahuwa almuhtad waman yudlil falaa haadiya lahu ninkii ilaahay hanuuniye ayaa hanuunsan nin ilaahay baadiyeyna ma hanuuniyaha uma sugnaan ilaahay baa dhahayo soomaalida muslimiinta waxaan idin leenahay oon idiin soo gudbinaynaa barnaamij aad ku raaxaysataan ood mataqaanaa insha allahu tacaala waxa xun iyo waxa wanaagsan aad ku kala fahamtaan barnaamijkaas wuxuu yahay walaalayaal waxaan idin dareensiinayaa in mataqaanaa nimanka magaalooyinka aan soo tiriyey maamulaahi waxay yidhaahdeen masaajidii iyo dugsidii ayay xireen waxay yidhaahdeen masaajidii taqaarabuu iyo istawuu iyo mataqaan safka sima iyo mataqaan isu soo dhawaada cirbaasi saara garbaasi saara nabi maxamed oo yidhi calayhi salaatu wasalaam ayay waxay yidhahdeen laba mitir iyo hal mitir ha laysu jirsado walaalayaal laba mitir iyo hal mitir meesha la isaga jirsaday jamaaca ma jirto ninkaas jamaaca kuguma xira haddaad u malaysana jamaaca kugu xiran tahay dugsiyadii qur-aanka waa wada xireen inta ilaahay ka badbaadiyey mooyaane walaalayaal waad ogtihiin waxay diideen salaadii faralka ahayd waxay diideen sunnooyinkii ciidda sida mataqaanaa taraawiixdii tahajudkii ayay diideen kulamadii ayay diideen ay dadka muslimiinta ay kulmiyeen ay ku cibaadaysaneen bishii rabadaan oo fadilada badneyd walaalayaal waxay diideen in xataa guryaha qaarkood ama meelihii mawlacyada loo yaqiin laisugu tagay diideen walaalayaal walaalayaal nimankii noocaas ahaa ee mataqaanaa barnaamijkaas idinka dhaadhiciyeen cudur la tartamayaan oo mataqaanaa ay idiin danaynayaan adinka mataqaanaa nimankii ayaa waxay sameeyeen mar allaale markii mataqaanaa rabadaantii baxday oo ciiddii la gaaray bay waxay yidhahdeen masaajida ciid laguma dukan karo masale laguma dukan karo mataqaanaa meel laysku tagi karaa ma jirto in masale lagu dukatana nabi maxamed jide alayh salatu wasalaam oo ummaddu hal masale isugu tagto magaalo kasto ama meel kastooo bugco kastooo muslimiin badan ay joogaan in hal bugco lagu wada dukado nabi maxamed jide alayh salatu salam oo looga dayanayaa walaalayaal taas waxaa ka sii daran muqdisho iyo hargeysa iyo meelaha mataqaanaa magaalooyinka waaweyn goobo waxaad garanaysaan dadka waaweynow anigu dhallinyarada inaysan waxaas wada arkin baan u malaynayaa lagu ciyaari jiray ciidaha iyo feestooyinka waxa loo yaqaano lagu ciyaari jiray oo ay ka mid ahayd egis baarlamaan magaalada muqdisho waad ogtihiinoo cid kasta ciyaarta ay taqaan ayaa lala tegi jiray ciidaha meeshaas iyo feestooyinka walaalayaal waxaa dhacday in mataqaanaa nimankii lahaa masaajida ah lagu kala fogaado ama ayaan la tegin nimankii lahaa waxay ballaqeen suuqyadii ciyaaraha fisqigii bay ballaqeen giddigin wada arka egis baarlamaan waxa ka dhacaya waxa wiil iyo gabar boodaya oo isdhex yaacaya oo mataqaanaa aan kala xijaabnayn oo aan kala asturnayn oo iska dhaaf inay laba mitir iyo hal mitir isu jirsadaan isku higanaya bal arka ilaah baan ku dhaarisay isku jiidanaya oo korka isku sahanaya bal arka ilaah baan ku dhaarisay u fiirsada sugunta liida waxa ka dhacay ama liida waxa ka dhacay liida waxa ka dhacay u fiirsada dabaasha wax allaale wixii dhallinyaro ahay wiilashii iyo gabdhihii loo diiday inay cibaadaystaan oo mataqaanaa rabadaantii taraawiix dukadaan oo tahajud dukadaan loo diiday waxaa loo fasaxay inay liido dabaashaan oo mataqaanaa ayagoo qaawan isku isla ciyaaraan oo baddii dhex dabaashaan isku dhegdhegaan ayaa loo fasaxay waxaa loo fasaxay wiilkii ilaahay inuu caabudo laga diiday waxaa loo fasaxay inuu gabar ka ajnibiyada la baashaalo gabadhii ilaahayna caabudo loo diidayna waxaa loo fasaxay inay mataqaanaa la baashaasho wiil ayada ka ajnabiya walaalayaal ilaah baan ku dhaarshay covid nineteen kuma mid saadka kaliya dadka ku dilaa oo aan mataqaanaa ku dilin baa goobaha tumashada walaalayaal waxaan la had marka saas leeyahay soomaalida waxgaradka oo muslimiinta ayaan la hadlayaa oo laga yaabo inay wax ku qaataan waxaan leeyahay u fiirsada dhammaantiin websaytyada gala ninkii mataqaana ay u suurtagelayso caasimadaha soomaaliya sidii looga iiday fiiriya waxaad arkaysaa magaalada hargeysa waxaa lagu leeyahay gurigiis nin walba gurigiisaa ku ciidaa la yidhi masaajid lama tegin ma- muqdishaaba roor masaajid xoogaa takbiir ka yaryar sidaan maqlay Een, waxaad arkaysaa magaalada hargeysa nin walba gurigiisa iyo naagtiisu la ciidaystay hargeyso jaadka iyo waxa lagu ciiday iyo mataqaanaa suuqa fisqigaa lagu ciiday oo laysdhex jiiray oo laysdhex dardaray inta goobihi cibaadada laysu diiday markhaati baa ka tiiri kadaalika magaalooyinka kalete soomaaliya ee aan soo tiriyey waa sidaasoo kalete iyaguna walaalayaal waxaan idiin sheegaya haddaba caqligu ma uusan ahayn ama waxay nimankaasi ku hadleen oo sameeyeen oo jideen ma waanay ahayn diinta islaamka dhexdiisa korona ku dhex jiraa laakiin fisqiga isku ninkiska iyo heesaha iyo mataqaana dabaasha iyo rag iyo dumarka isdhexyaaca korona ma joogo soomaha aynkaasi walaalayaal bal gaaladii kasii caqli xun yihiin bal hum adalu min alkaafiriina ayagaa gaalada ka baadnimo badan maanta waxay uga baadnimo badan yihiin gaaladu dadkii waxay ku xayireen guryihii oo dhammaanba isu dhawaashay waa xayireen gaaladii way diideen waa mamnuuceen laakiin kuwaani way ka sii dareenoo waxay sameeyeen masaajidii iyo meelihii khayraadka ahay oo cudurka ilaahay looga baryi lahaa gacmaha kor loo taaga lahay inta ilaahay la caabudo loo salaado loo soomo ilaah uu naga rafci la dhihi lahaa ayay dadkii ka xireen marse- markaasay meelihii cudurku ka faafi lahaa oo gaaladiiba iska xajireen oo iska munciyeen ayay fureen waaba ka aqli xun yihiin gaalada soomaa walaalayaal ilaah baan idinku dhaarsiya soomaaliya caqliga xaguu idinka mari xaggee laydinka haystaa sidee laydin wadaa xaggee mataqaanaa laydin sitaa war muwaadan diiraynina war muwaadan caqli lahaynina war gabadhaadii masaajidka loo diiday oo dugsigii laga xiray ma waxaad ogolatay liidanay soo dabaalato oo wiil asaageeda la dabaalato oo mataqaanaa ajnabi ka ah gabadhaadii ma waxaad u ogolaatay aad masaajidkii u diiday ood u diiday dugsigii ma waxaad u ogolaatay in ay wilisaqo dheeshay ja- dhaatar je- dheeshay kabeebay dheesho oo jaariilo dheeshay miyaad u ogolaatay war waxaas wax laga diiri waa soomaali weyne war waxaas wax ma caqliya maa wallaahi bilaahi tullaahi waxaasi baroorta orgi ka weyn buu yidhi ninkii taasi ka weyn mataqaana caqli laydinka qaaday iyo duufsi laydin duufsay ka weyne taasi waxa weeyaan diinta ilaahay nacaybkeeda ayaa meeshaas ka muuqanaya waxa weeyaan maxaa layga jarayaa tanaan rabaa markaad masaajidkii waryaha aadin lagu yiri ad waayahay karoona dartiis dowladda amarkeeda qaata aad tin baarlamaankii lagu fasaxo soo ninkii lagu yiri aad aaday walaal adaa raba taas mooyaan uma eka mid mataqaanaa ku timid qayaar kalenta ku timid qayaarkaaga ee aad masaajidka ilaahayna ku diiday wiil yahow qayaarkaaga aad beydka ilaahay ku diiday inaad ku cibaadaysato kuma diidin qayaar dowladda ridaana masaajidda ma xayiri karto mana xukumi karto goobaha cibaadada ma xukumi karto beenteed weeyaan anigu waxaan leeyahay nin weyn baan ahay ilaahay baan ka baqayaa dadkaygiyow dalkaygiyow waa idin damqanayaa diintaydaan idinku damqanayaa wallaahi diinlaan idaydan ku badbaadin waad aragteen kuwii yurub iyo ameerika aaday waxay ku waasheen alla ilaahay noo soo duceeya alla ilaahay ha naga rafiyo cudurkan alla ilaahay ha naga gaalaa ku hareeraysan ee la cunayn lacban markaasay rabaan karoono ilaahay gaalada ku soo dejiyey in laga rafiyo see looga rafiyaa nabi maxamed alayhi salatu wasalam in allah dayibun laa yaqbalu illa dayiba ilaahay waa dayib mana aqbalo waxaan dayib ahayn nin xaaraan ku soo quraacday oo mataqaanaa mal- malbiskiisu xaaraan yahay oo masrabkiisu xaaraan yahay oo m- m- mucimkiisu xaaraan yahay oo cirka gacmaha u taagay fanastiib kayfa fanastiib waa lala yaabay see looga ajiibarasuulka al sl sidee baa looga ajiibayaa nin xaaraan socota ah baryadiisa bal ameerikay joogtaa yurubay joogtaa markaasay gaaladii la fadhisay ay daris la taayay cudurka goobtii cudurkay ku socda markaasay ku leedahay nabaa baryo ilaahay in ilaahay naga rafciyo in ilaahay naba- see lagaaga rafcinaya cadaab ku jira badii ka soo bax meel bannaan oo buqcad nijaasta ka dahiran imow ilaahay ku caabud gacmaha kor taag markaas kasoo dhaxbax nijaasii gaaladii doofaarka iyo mataqaana qabriga iyo kasoo dhaxbax gabacdaa laa bari war ma kuwaasaad rabtiin sidaasoo kaleet inaad yeeshaan soomaaliyey adinkoo bakti laydin fasaxay xalaasiina laydinka laydinka xarim war anigu waxaan leeyahay hadal badin maaye wax walba waa garay waad iga wada caqli badantiini xumaantiisa maanta waa kala taqaanay ilaahin ka baqaan idin leenahay oo dadkaas ridadaa oo ayaguba koomada ku jira oo n- n- n- afduubkii iyo baktigii gacmaha la gashanaya iyo m- farxalkii wasaqda ah oo lasoo dhiibo oo amerika laga keena magaal baa aa farxal ni- eh, mataqaanaa nadiifa keenaya farxal baa la keenaya la yidhi waa farxal nijaasta waa qamri waa kaadi doofaar waa kaadi eeyad wax laydin keenayo faraha laydinku dhaqayaa war mataqaana xataa farxalkii nijaasta ahaa k- em, farmaajihii waxaa ku xirtay madaxtooyada en- en- ninka la yidhaahdo khayrbeele war ilaahday ku dhaarsay wax laydin soo wada ma leh nimankaas inta ilaahay diintiisa eedda ka galay aan xornimo ku soco karin oon meelba arfarmaajo iyo khayre toban mitir oo tilaaba ayagoo keligooda xataa garabka qorgood ha gashtaano istaafka iyo taangiga gaalada iyo inta ka baxaan car ayagoo keligooda waa kaasi muqdisho gudaheed waa xukunaaya xataa madaxtooyada car irdeeda hal weeyaan ayagoo xor ah niman saas koombo ugu jira baadinkana koombo idgiliiso maaha ya oo tirahdeen guryaheenaan ku ekaan hadda mid baa cabaaday oo lahaa gaajaana dilootay dadkii waxay leeyihiin karoonihii waxaa nooga daraaday gaajadaa nooga daraatay intay gaajo guryaha anugu dhiman lahayn mataqaanaa aan aan karoona hana dilo annagoo xayi ahoo nooloo caloosha noo buuxda bay dadkii leeyihin mid caafimaadka isku sheegaya hadda ku cabaadaya war waxaas dulinimadaas ka qaadan mayow cudur waa soo mari jiray waddankan cudur lagama baqaa allah laga baqaa cudur wax ma dila allah wax dila cudur wax ma gaajaysay allah wax gaajaysay war shaqaystoo danihiina raacdoo dulligaan iska dulqaadoo ilaa maadale garbaashka u qaata wallaahi bilaahi muqdishooy waad is og tahay inaadan qaadanin dulliga laakiin maanta wax kugu dhaca ilaahay baa garanaya waxaan aaminsanahay oon isleeyahay baroorta orgiga ka weyn walaalayaalow kufri baa idin saameeyey kufrigaa idin saameeyey iska dulqaada ilaahin ka baqa wallaahi bilaahi tallaahi nimaan diin lahayn ilaahay u naxariisan maayo wallaahi nimaan diin qaadan ilaahay u naxariisan maayo wallaahi nimaan ilaahay amarkiisa qaadan adduun iyo aakhira baa ilaahay arka gaalada naar bay ku jira adduunka dhexdeeda aakhirana waa kasii daran tahay walanudiiqanahu min alcadaab adnaa duuna alcadaab akbar ayuu ilaahay leeyahy dhidhinsiina oo dhidhinsiina cadaabkii dhowaa intii cadaabkii weynaay ka sokow yaa cadaabkii yaraa dhidhinsiina oo ilaahay leeyahy gaalo haddaad moodaan inay dahab iyo mataqaanaa waxa indhihiino hayaan oo ximbaarayaan iyo gadgadoonka adduunyada laa yuqirunaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacan qaliilun suma muaahum jahannam wabi'sa almihaad war ilaahin ka baqa war dad yahow waxaad yeelaysaan soomaali weynay war saan isu dhaama war hargeysa aawo kiiradii war hargeysa aawo gumaysidiidkii war hargeysa aawo diinlaanka dirirkii war hargeysay ku aaway war hargeysa xaggeed ku maqan tahay war hargeysay boosaaso jahaad baa ka furan beledweyne jahaad baa ka furan muqdisho jahaad baa ka furan kismaayo naftaa haysa baydhaba waa sakaraad islaamkaa ku hareeraysan goor lagu soo boodi doonaba waa lagu soo boodi doonaa war hargeysay kumeeye burcoy kumeeye booramow kumeeye xagge cergaabay kumeeye war xaggeen kugu tirinaa dadkii noolaa dhulkaas deganaayow war xaggeen war soomaali galbeeday war gumaysiga xabashida dulliga war idin aawi war nft aawi war soomaali kenya idin aawi xaggee oo kenya gumaysataay war kuwii xabasho gumaysanaysay war jabuuti ay war jabuuti ay ku aawi xaggeed joogtaa war aawi dad diineed baan nahay muslim baan nahay leed war diintiina wiil cid kale ha u helina cid shilay id kartaa ma jiro war rabbigiin ka baqa si aad u hagaagtaan oo adduunkiin iyo aakhiradiinugu idinku hagaagto war rabbigiin ka baqo ilaahin ka baqa war ku soo biira jihaadka xaqa ah war xabashi daj cabaysa oo daafic cunayso risaaqadeedu ilaa yowmidiin ay saas tahay oon weligeed shilin helino fakri ah si ay uga dambaysan ugu tartamaysaan war jabuutiy xabashibaad hoos tagtay ismaaciil urgeelle xabashibuu hoos tegey war farmaajo xabashibuu hoos tegey war bahalkii xunka ahaaye hargeysa fadhiyo lahaa madaxweynean ahaa biixi ay lahaayeen xabashibuu hoos tegey war axmed madoobiin xunka ahaaye axmed ekismaayo joogi kenyuu hoos tegey oo huura kenyaatoo dad u wasaqsan buu hoos fadhiya leeyahay kenya markaasu wuxuu uga hanjabaya ridada in yarba haddaadna dayn waystaan wax kalaa soo wadnaa wax kaloo soo wadaa waa kenya ku biro wallahi soo wada axmed moodi wax kale sooma wadee waraawo kuwan xunxunkaa fadhiidyada ah ee gaalkacyo jooga beledweyne jooga dhuusamareeb jooga ee mataqaanaa meelahan jooga fadhiidyada ah war waxaasoo kale jawhar jooga war waxaasoo daciiftinimada noocaasa iska tuura dad yahow diinta waa naga dhexaysa haddaad run sheegaysaan wax naga dhexeeyo laysugu imaan karo oo soomaali weyn isugu imaan karta maanta waxaa ka jirta diin war ninkaan diin lahayn hooyadaaba ha dhashee aabbahaaba ha noqdo wuxuu ku yahay malaha war ninka diinta lahaa walaalkaa ah war innama almu'minuuna ikhwa oo ilaahay yidhi yaa inama almuminuuna walkaafiriina ikhwa ilaahay ma dhihin muminiintai gaaladu waa walaalo ilaahay ma dhihin laakiin inama almuminuuna ikhwa war intaas ma dareemaysaan dad yahow war ilaahay ka boqor toosa war diintiina u heliya nin kale ha u helina isxaan ha u falina rabbigiin u heliya oo rabbigiin waxaa ugu helisaan in diintiisa qaataan asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakatu dhegeystayaal intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa guud ahaan barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا